shan iyo toban ruux oo kuwa snailey ka dambeeyay weerarkii lagu qaado shirkadda daala airline labadii bishii febraayo sanadkan ayaa maanta mar kale ka soo hor muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhegaysiga dacwada loo haystay ilaa shan iyo toban ruux oo ku eedaysnailey ka dambeeyeen weerarkii lagu qaada daala airline taasoo ku dul qaraxday dusha sare ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana maanta mar kale dhegaysatay dacwadihii loo haystay shan iyo tobanka ruux oo ku eedaysnaa inay ka dambeeyeen weerarkii qaraxii daala airline guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaalla sare xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda iyadoo laba ka mid a eedeysayaasha lagu xukumay xabsi ah madaxaa ku furay waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyey cabdiweli inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab labo carays xaashi cabdi ina sareebo maxamuud maxamed oo maqano ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay islamarkaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda daalo airland oo loo adeegsaday laabtoob lagu soo xiray walxaha qarxa maxkamaddu markay aragtay eeddii xeelaalinta ciidamada qalabka sida oo ku xusneed qodobada laba boqol labaatan iyo kow laba boqol sagaashan iyo todobo iyo laba boqol konton iyo shan xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamaddu markii ay tix raacday dhaqdhaqaaqa muuqaallada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xidhan eeraboorka aadan cadde oo uu ka dhex muuqday cabdiweli maxamuud macow oo wata laabtoob qaraxa kuna jira gudaha eeraboorka aadan cadde maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyey fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga carays labo dukumiintiyada loo soo gudbiyey maxkamadda oo isugu jira cadeymo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqaynayey iskaanka maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha maxkamadda waxaa u caddaatay in cabdiweli maxamuud macow labo carees xaashi cabdi oo maqano ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'im sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka side ee dowladda soomaaliya ayaa xukunno xabsiyo kala duwana ku riday ilaa sideed eedaysane oo maxkamadda la hor keenay sidoo kale abshir maxamed macalin axmed safiyo cabdulaahi xasan cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min afar sano oo xabsi ciidan ah liibaan maxamed jalaxow cumar muxudiin xuseen qoorey maxamed cabdi cilmi waxay ku xukuntay min hal sano oo xabsi ciidan ah bashiir cabdulaahi afrax cali nuur salaa diiriye aadan daahir shiikhow waxay ku xukuntay min lix bilood oo xabsi ciidan ah ugu dambayntiina maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya ayaa xabsiga ka sii daysay ilaa iyo shan ruux oo kaleo ka mid ahaa dadkii la xirnaa dadka maanta xukunada ay ku rida maxkamaddu sidoo kale abshir maxamed macalin axmed safiyo cabdulaahi xasan cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min afar sano oo xabsi ciidan ah liibaan maxamed jalaxow cumar muxudiin xuseen qoorey maxamed cabdi cilmi waxay ku xukuntay min hal sano oo xabsi ciidan ah bashiir cabdulaahi afrax cali nuur salaa diiriye aadan daahir shiikhow waxay ku xukuntay min lix bilood oo xabsi ciidan ah maxkamaddu waxay xabsiga ka sii daysay eedaysanayaasha kale ah cumar macalin calasow cali maxamed maxamuud cabdiraxmaan cabdulaahi cabdiqaadir abuukar ismaaciil maxamed xirsi faarax khaliif cali maxamed haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raxfaan wabilaahi labadii bishii februari ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gudaha shirkadda daala airline kaasi oo loo adeegsaday laabtoob xilli ay maraysay dusha sare degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo ku guda jirta duulimaad ahaa muqdisho jabuuti cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho